maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si weyn ugu soo badanaya maandooriyaha noocyadiisa kala duwan tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan magaalada si gaar ah dhallinyarada kuwaas oo dhibaatooyin caafimaad iyo kuwa maskaxeed ka dhexlaya isticmaalka maandooriyaha bulshada ku dhaqan magaalada oo ka hadlay dhibaatada kusii xoogaysanaysa beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen siyaabaha lagu hakin karo maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda dhallinyarada waxaa loo wacyigeli karaa in wixii dalka yaallana maskaxdooda diinta la geliyo oo wax la baro sidaasaa lagu wacdigi karaa shaqala'aanaa qabatay shaqo haddii loo yeelo tacliinna maskaxdooda la geliyo wax muqaadaraadana ma cunaayaan wax dhibana keeni maayaan wixii maandooriyaho dibadda ka imaanaan waa in laga joojiyo laakiin wax ka jira malaa waa wax beena qofku waa maskaxii u sii lumaya laakiin shareeca ahaanna sooba xaaraana laakiin hadda wax ugu weyn oo dadka hadda dhallinyarada loo sheego oo ay ku cunaan waxa u badan shaqala'aanana hayso oo isku maaweelinaynana waqtiga ku luminayna waay laakiin waxba kama jiraan waa hayso wallaahi dhibaato xag maskixiyanna uu geysan karaa xag nafsiyana uu geysanaya labadaba uu geysanaya maskixiyan qofka markuu daraagoda cuno waad dareemi kartaa dhibka uu leeyahay iyo dhibka uu ku haayo nafsiyan qofka markii jismiyan waad aragtay oo qofka markuu daroogo cuno jir ahaan uu dhimanayaaba intaana maskixiyan la gaarin horta deegaanada ay degmooyinka ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin muqaadaraadka noocyadooda kala duwan kuwaas oo ay dhibaato ku qabaan waalidiinta dhalay dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha